wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada gaalkacyo ku qabatay tababar kor loogu qaadayo wacyiga bulshada iyo ka qeybgalka siyaasadaha amniga waxaa ka qeybgalay furitaanka tababarka mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug maamulka gobolka mudug iyo xubno ka socday wasaaradaha amniga doctor bedel liibaan guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug dhanka mashaariicda oo dahfuray tababarka ayaa bogaadiyey tababarada noocan ah isaga oo ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan inta uu socdo tobabarkan sida ciwaanku uu xusay tiimka ka socda wasaaradda amniga meeshaan waxaa laga hadlayaa amni ku qatoma ama la xiriira bulshada bulshadu waa shayga ugu muhiimsan ee amniga haddii khatar dareemaan iyo haddii ay ka shakiyaan ay arkaan alaamaha amniga ama cidda loogu talagalay la wadaag marka runtii aad iyo aad ugu mahad celinaya wasaaradda amniga iyo tiimka madaxtooyada dowladda galmudug dadaalka ay geliyeen in la daadajiyo amniga waa u mahad celinaynaa waxaan rabnaa ka faa'iidaystayaasha tababarkaana inay runtii ay hadhow markii xaafadaha iyo guryaha lagu laabto wax kasta oo amniga khatar gelinaya ama ad dareentaan ama ad ka shakisaan inaad laamaha amniga la wadaagtaan inaad muujisaan wixii laydin baray inaad waxaweye maaragtay gudbisaan tababarada noocan oo kale ah ayaa waxa ay qayb muhiim ah ka qaadan doonaan howlaha sugidda amni waara oo bulshada qayb ka tahay iyo sidoo kale in siyaasadaha amniga lagu saleeyo aragtida bulshada si looga jawaabo baahidooda